إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda federaalka ah ayaa laba qof oo shacaba ku dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose kadib markii xalasaq dhexe ay weerareen guri ku yaala degmadaasi dagaal ayaa lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kala ceeriyey maleeshiyaad soomaali ah oo kenya daacad u ah kuwaas oo saldhig ciidan ku lahaa gobolka mandheera walaayada jubbooyinka ayaa faahfaahin ka bixisay sida ay u maaraysay daadadkii ka dhashay roobkii deyrta iyo mashaariic ay ka hirgeliyeen walaayada xaflad ay ka qalin jibiyeen in ka badan toban arday oo dhammaystay qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday degmada jamaame ee walaayada jubbooyinka howlgallo ay fuliyeen dagaalyahano ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay ka dhacay gobollada banaadir shabeellada hoose iyo baay دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada dowladda federaalka ah ayaa laba qof oo shacaba ku dilay degmada afgooye kadib weerar ay xalasaq dhexe ku qaadeen guri degmadaasi ku yaala mubaarag cumar ayaa ka waramaya ciidamo ka tirsan sirdoonka dowladda federaalk oo gawaarida dagaalka wata ayaa xalay weerar ku qaaday reero degan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ciidamada dowladda xasan sheikh ayaa weerarkan habeen dheelmadka ah ee qoyskan lagu argagaxgeliyey ku dilay maxamed cali geediyo ciise aadan surwaal oo ka mid ah dadka ku nool degmada afgooye iyagoo sidoo kale dhaawacay shan ruux oo ku sugnaa gudaha guriga sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah ehelada dadka la laayay ciidamada ayaa ku andacooday inay baadigoobayaan waxay ugu yeeraan dad dembiiliyaal ah laakiin ay waayeen cismaan cali geedi oo la dhashay ninka la dilay iyo haweeney kale oo qaraabo la ah aabbaha dhintay ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga alfurqaan iyagoo faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen iyo argagax qoyska soo wajahay waa lasoo weeraray cidaan aabihii oo la dilay ilmihii oo dhaawac ah goormay dhacday marka halay toddoba saac ay dhacday halay toddoba saac wiilka yarna had hadday soo beeyeen midka yariiska marka asoo dil jilan oo xabada ku taalay hadda asa lugtiisa ka imaaday kan kalena way kaabac oo cunsna wou yahay dhehen xanuunay dilooyan way tumaayeen oo dhahay wallahi qofka oo hadda oo dhintay aabo waaye kuwa dhaawaca shan ruux waaye dhaawaca shan ruux waaye ninka dhinta aabbahaada miya ninka dhintay aabahayga macana adigda ahal kalen ahay adig haye ka waran marka hooyadii see noqota xaalkeeda wallahi naagta waa iska dhexyaacsan tahay umul waayo saasay tahay intay unigi dhashay ba maanta waa afar waa iska dhexyaacsan tahay halay ay ku isku hurdaayaan toddoba sac a weerar laga soo qaaday aa guriga loo soo galay aa laxabadalay adi cabdibeliaa looga imaaday afarta geed kii dhan way jiideen bogta amalay sida eeyihii amalay dhulka u jiideen adi cabdibile hoossaarteenay la baxeen hadda laakiin midka yaray hadda saacana kuhaaslooyay soo deeyeen aabbaha la dili waxaa la dhahaa maxamed cali walaalkiis makuugu dhiibi karaa iigu dhiib walaalkiisa haa cismaan cali geedi ha- ma aabbaha geeriyooday macnaha walaalkay waa walaalkay muxuu qaban jiray beereley waa beereley adeero macnaha xalay niman askar ah imaaday xaafadday yimideen marka waxa waaye cayaal iyo habre iyo meel iska jiifa xabad la huuyey marka og yaraan caruur fara badana aa noogu dhaawacantay laba xamar ee naga jirtaa dhaawac labo ilaa iyo hal kale asna dhaawac waa asna macnaha cayaalkaasa xalina laga laayay markaad hadid wax tuhunsan tahay waxaa la rabaa hadid shaki qabtid inaad tartiib waxa ku wadaysatid oo dadka aad qabatid dadkan ilan dad hubaysan maaha dadkan dad masaakiin waay hadday hubaysan waa iska kaacilin lahaayeen marka dadki dad hubaysan ma ahan xoogay dadku u sheegteen waa yaa kaloo dhacdadaasi ku wax noqday dhacdadaas waxaa wax ku noqday wiil kaloo deriskayn oo gurigu guri ku dhegan ayaa wax ku noqday oo nin weyn oo asna dhintay hadda dhimashada imise ruux waaye dhimashada laba ruux waaye ninka kala dhintay magacii ciise aadan sarwaal aa la yidhaahaa oo dadka degmada afgooy ayuu ka mid yahay dadka degmada afgooy waa xaafadaha buuloshiishe marka n waxa dhacay ka waran sidee u dareenteen haddaad tihiin ehelkii wallaahi annaga arrin aad iyo aad nala xoln waaye arrin oon ka murugoodni waaye arrin oon maanta aan la fadjacsannahay waaye hadda macnaha aan nahay dadkii oo macnaha deegaankaas degnay waa annaga inta ruuxoyen ma qiyaasi karno laakiinse waa dad xoog noo sheegtay lan dadkan dad masaakiin waaye dad huraysan ma aha waxaa loo baahnaa inay fura yidhaahaan ay qabtaan wixii markaas ay shakinaha ay qabtaan aa laga raba marka ma aysan yeelin maxaa gurigii xabadaa laisku hoyin xeerka waxaa loogu yeero la dagaalanka argagixisada oo ay baarlamaanku ansixiyeen sanadkii lasoo dhaafay ayaa dhigaya in reero iska hurdo la weerari karo wixii ciidanku u geystaan aan laisku raaci karin dagaal ayaa lagu qaaday isbaaro ciidamo ka tirsan dowladda federaalka u tiilay deegaanka halgan ee gobolka hiiraan warkaas iyo warar kale oo ku aadan howlgallo kala duwan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fuliyeen waxaa ka waramaya cabdiqaaliq macali cabdiweli hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa saaki weerar ku qaaday isbaaro ciidamada dowladda u tiilay deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ciidamada la weeraray ayaa goobta ka firxaday waxaana weerarkan ka dhashay khasaare soo gaaray askarta dhanka mandheera ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraray saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo daacad u ah dowladda kenya kaasi oo ku yaala deegaanka saala oo u dhexeeya degmada raamo iyo deegaanka jabbi ciidamada la weeraray ayaa gebi ahaanba deegaanka isaga cararay iyagoo aanan sii dagaalamin kadib markii ay deegaanka ay dhowr juho kasoo galeen ciidamada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiinta ayaa burburiyey xaruntii shirkadda safaricom oo ah shirkad ay leedahay dowladda kenya waxay sidoo kale mujaahidiinta burburiyeen saldhigii ciidamada soomaalida geeska kale wararka kusoo dhacay warbaahinta al-furqaan ayaa ku waramaya in xalay dagaalo ay ka dhaceen gobolada banaadir baay iyo shabeellaha hoose muqdisho ciidamada mujaahidiinta waxay beegsadeen gaari sigsiig ah oo ay wateen askar ka tirsan nabad sugidda kuwaasi oo marayay degmada huruwa waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari iyadoona uu burburay gaariga baay labo qarax oo xalay ka dhacay gudaha magaalada baydhabo ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed oo ku sugnaa saldhigga xanaano ee ku yaala magaaladaasi lama helin khasaaraha gaaray shabeellada hoose faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa laba qarax oo shalay shisheeyaha lagula beegsaday duleedka deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer dhimashadu waa saddex askari oo laba ay yihiin saraakiil miinobaarayaal ah gubashadana waa hal gaari oo booyad ah waaliga jubbooyinka ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay walaayadu u maaraysay fatahadihii ka dhashay roobkii dayrta iyo mashaariic ay walaayadu hirgelisay cabdiraxmaan bader ayaa ka waramaya waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah oo maanta marti ku ah barnaamijka diiradda jimcaha ayaa wuxuu si quto dheer kaga waramay guud ahaan wilaayada iyo saameynta ay ku yeesheen fatahaadaha iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ay ka qabteen muddooyinkii lasoo dhaafay waxa uu waaliga ka waramay kormeer ay ku mareen degmooyinka deegaanada iyo tuulooyinka ka tirsan wilaayada iyagoo soo indhiindheeyey goobihii ay fatahaaduhu saameeyeen waaliga ayaa sheegay in degmooyinka ay tageen ay kula kulmeen odayaasha iyo waxgaradka iyagoo ka waraystay xaaladda ay dadka ku sugan yihiin waaliga ayaa waxuu sharaxay meelaha ay tageen iyo waxyaabihii ay kula kulmeen degmooyinkaasi goobahaas waxaa ka mid a degmada salaglan tagnay iyo saakow iyo bu-aale iyo jilib degmooyinka kamsuume iyo jamaamana rag kale ayaa tegey inkastoo horey intii fatahaaddu ay socotay aan tegey haddana warbixintoodii waa lasoo gudbiyey oo guddi kale ayaa labadaas degmo tegey afartaas degmana annaga ayaan marnay ilaahay mahaddii waxaan ku soo aragnay burburka gaaray xagga wadooyinkii laiskugu gudbi jiray hadday noqon lahayn wadooyinka waaweyn iyo kuwa mara webiga jinkiisa sidoo kale waxaa fuulay waxaan la yaabnay oo qadar ilaahay bacaad webiga uu keenay ayaa dusha ka fuulay wadooyinka qaarkood degmooyinka sida hadda salagle iyo saako iyo bu-aale biyuhu ay soo galeen magaalooyinkaas haba u kala saameyn badnaadeene sheekh maxamed abu cabdallah waaliga wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa wuxuu ka waramayaa waxyaabihii ay ka qabteen deegaanada ay saameeyeen fatahaadihii deerta taasoo uu sheegay waaliga inay burburiyeen goobo badan oo uu ka xusay wadooyinka ilaahay mahaddi waxaan malaynayaa kolley sida aad aragteen laga wada dhirgsanya dhammaan wadooyinkii hadda shaqo ayaa ka socota qaarna hadda waa ay soo gabagaboobeen kuwana hadda waa dayactirkii baa ku socda dhibaatadaas alxamdulilah dadka aad iyo aad baa loogu gurmaday waxa ay codsanayeen ee dayactirada wadooyinka aad iyo aad baa loo dayactiray mathalan saakow waxaa la dayactiray gudaha magaalada godad waaweyn oo ka qodmay iyo boholle ka samaysmay waa qaarkood waa la dayactiray ilaa iyo wadada salagle iyo degmada saakow inta udhexaysa waa dayactir baa lagu sameeyey oo wadooyin baaba loo falayba ilaa saakow tegaya ilaa iyo salagle tegaya sidoo kale waxaa dayactir laga sameeyey saakow ilaa juwaari ilaa iyo diinsoor wadada udhexaysa waa la dayactiray wadada u dhexaysa saakow ilaa iyo bo-aale waa iyadana dhibaato badan ay soo gaartay waa la dayactiray halka haddaan uga baxno degmada saakow iyo salagle iyo jidadkii isku xirayay qeybo ka mid ah waa la dayactiray sidoo kale degmada bu-aale waxaa la dayactiray wadooyin magaalada gudaheeda jexjexmay waa la dayactiray wadadii buundada ilaa iyo warax dhobley tegaysay oo bacaad badan u fuulay wayna go'day waa la dayactiray bacaad badan meesha fuulayna waa laga qaaday wadadii meelo ka midana waa laga wareejiyey wadadii hore waaliga ayaa sheegay in ka wilaaye ahaan ay gaareen wilaayaadka deriskala ah sida baardheere waxuuna carabka ku dhuftay in wadooyinka isku xidha wilaayaadka baa iyo jubooyinka ay dayactir ku sameeyeen meelaha hadda ay wilaayadu ay joogto iyo wilaayaadka deriska la iyo gobolada deriska la ah dhammaan hadda alxamdulilah waa laisku furan yahay wadada baar dheere iyo jilib udhexaysa qeybo ka mid a hadda meelmeelay ka xirantaha laakiin inta badan waa la furay gaadiidkan hadda waa uu soo mara meelaha qaarkood haba laga wareegsado gedo iyo wilaayadu hadda waa isku furanta waa alxamdulilah rabbilcaalamiin meelihii wadada ay ka halaysneed waa laga sameeyey wilaayada baay iyo jubbooyinka meelo ayay ka xirneed xagga arabow iyo inta udhexaysa yaaqbaraawe waa la dayactiray waa la sameeyey hadda labada wilaayo waa isku furan tahay wilaayada shabeellada hoose iyo jubbooyinka meelihii wadada ka kala go-ay waa taan sheegayey dhankan maxaa laga dhaybar waaqay aageeda hadda alxamdulilah rabbilcaalamiin waa isku furantay dhanka kismaayo waa laamiga dheer waa uu xiran yahay buundadii waa ay go'day horeba go'day meelo kalena waa ay ka go'day oo dhanka cadowga lagama samayn baabuurta hadda waa ay soo wareegsadaan kismaayo saasay tahay ma kala go'nin oo baabuurtu kor bay ka soo wareegsadaan wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa maalmihii lasoo dhaafay wilaayada ka waday howla dib u dayactir ah taasoo lagu hagaajinaya qaybo ka mid a wilaayada iyadoo uu waaliga booqasho ku tagay meelaha qaar warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan xaflad ay ka qalin jebiyeen in ka badan toban arday oo dhammeeyey qur-aanka kariimka ah ayaa ka dhacday degmada jamaame ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa faahfaahinaya mahad cubayd xafladdan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasiimay ayaa ka dhacday degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose waxay ahayd munaasabad ay ku qalinjebinayeen afar iyo toban arday oo dhammeeyey qur-aanka kariimka islamarkaana iskugu jiray wiilal iyo gabdho toddoba ka mid ah waxay ahaayeen wiilal halka toddobada kalena ay ahaayeen gabdho xafladdan waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan oo halkaasi kelimaad ka jeediyey ugu horreyn waxaad ku soo dhowaataan qayb ka mid ah bandhigii ay sameeyeen ardayda كل مستدلا بالكتاب والسنن تقديم منقول على الأقل إعلاما مع رفض تأويل ذوي الكلام واعمل بفهم سالف الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدليل الثامن دليل كسيدات قوله تعالى الله سر هذا الكيس يا دليله يا أيها الذين آمنوا دولك الله رسولك سرمايو لا تتخذوا حكايا لنا اليهود والنصارى يهود نصارى حكايا لنا أولياء جعل بعضهم قارقادة أولياء بعض قارقادة قالك جعل كويين ومن روحي يتولهم قبل دكتا منكم إنك إذن كمد مؤمنين هاي فإنه روح يهود نصارى ولك دكتا منهم أيك أيو كمد هاي إن الله الله لا يهدي مهن هنونيو القوم الظالمين قوم قالوا مي ألا ما هنونيو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أذكر نسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب ولد صلى الله عليه وسلم ومتى ولد صلى الله عليه وسلم بالمكة يوم الاثنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما هو الجهاد في سبيل الله الجهاد هو بذل الجهاد في اختار الكفار والمتردين والمنافقين والبغاة لإعلاء كلمة الله كم أنواع الجهاد الجهاد نوعان جهاد طلب وجهاد دفع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار nabadoon axmed ciise oo ah nabadoonka beesha mariixaan ee degmada jamaame ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey wuxuuna la dardaarmay ardayda isagoo u mahad celiyey mucallimiinta ayagana waxaan leeyahay hal kalmad waxa aad barateen waa qur-aan weey qur-aanka kariimkaa weey ma aha af soomaali caadiya luuqad carabiyaho caadiya maaha ingilish maaha waxaad barateen waa qur-aan weey kaalaamka ilaahay weeye fowqa sabca samaawaad ayuu ka soo degay waxaad xambaarsan tihiin qur-aan sharaf leh ilaahay agtiisa ciso ka leh waxaa marka idinkana laydinka rabaa macallimiintii iyo waaridkii idin dhalay way guteen ayagu waajibkoodii macallin baa farta laydinka saaray macallinkii qur-aankii waa idiin dhameeye waa idin baro saaka xafladiisaan u fadhinaa waxaa laydinka rabaa in ay idinka muuqato in aad tihiin dad boqol toban iyo afarta qur-aankaa dhammeeyey funuun kaleetoo fara badan ku darsaday culimmada ayaad saaka ka mid tihiin doraad haddaad ardo ahaydeen saaka waxaad ka mid tihiin culimmada islaamka oo lagu xisaabtamahayo khaasatan jamaame qaar ka mid ah waalidiintii ka soo qayb galay xafladda ayaa iyaguna munaasabadda ka hadlay waxayna muujiyeen siday ugu faraxsan yihiin ubadkooda dhammeeyey qur-aanka kariimka
insha allahu tacaala maanta waxaa weeyaan waxaan u fadhinaa xafladdii ikhtitaamka ardaydii dhammaysay qur-aanka kariimka waxaana ka mid ahay waalidiinta ay ilmuhu wax u dhammeeyeen baan ka mid ahay insha allahu tacaala waxaa weeyaan maanta kolle dadka oo dhanba shucuurtooda waxaa weeyaan lama soo koobi karo wax badan bay dareemayaan ardadii iyagoo aan waxba aqoonin oo xataa guriga dhibbay nagu haya aan ka soo wadnay aan macallinkii u dhiibnay maanta waxaan arkaynaa ardaygii waxaa weeyaanoo faa'iidaystay oo qalanjebiyey waxaan ka mid ahay waalidiinta ciyaalka u dhammaystay halkan waxaa ii dhammaystay saddex ciyaal saddexdaas oo tahajud weyn aan ku soo bixiyey taas oo muddo aan kusoo tahajudayay sida macallimiinta iyo aniga aan isku fahmi lahayn marka koowaad horta waxaa mahad iskale oo guud allah oo nagu ammaansaday oo waxbarashadan nala garab galay oo xaaladda aniga aan ku jirno maantana aan ku sawirtamnay aniga iyo macallimiintaba mar labaad waxaa mahad iska leh macallimiinta madarasada alfurqaan ugu dambayntii maamulaha madrasadda ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey wuxuuna yidhi mar uu hadlayey qur-aankan wuxuu u baahan yahay in la barto lagu camalfalo haddana la difaacdo waa ilaahay xablullaahi almatiin wey xarigii adkaa wey ilaahay anaga ilaahayna waxaa weeyaan na xiriirinaya wey qur-aanka maalinka la waayo adduunka laga tirtiro maalinkaas raxmadda ilaahay waxaa adduunka waa laga waanayaa nicmada uu weyn aan haysano waxaa weeyaan qur-aanka weye waa barako uu ilaahay barako ku sheegay hanuun buu ku sheegay shifaa buu ku sheegay marka ilaahay marka tabaaraka wa tacaala ku mahadsan allihii naga dhigay dad macallimiin ah oo qur-aanka ummadda gaarsiiya waa tuur rasuulku sal slam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamah marka waxaa weeyaan waa shaqo wanaagsan oo waxaa weeyaan ammaan badan dhowaan sidan oo kale xaflad ay ku qalinjebinayeen arday dhammeeyey qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada jamaame warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan oo naga intaa